Tesalonika koowaad cutubka afraad ugu dambaysta walaalayaal waxaannu idinku baryaynaa oo idinku waalinaynaa rabbi ciise sidaaad nooga hesheen sidii waajibka idinku ahayd inaad u socotaan oo ilaah uga farxisaan in sidaad ku socotaan aad si ka badan u socotaan waayo amaradii aan rabbi ciise idinku siinay waad ogtihiin maxaa yeelay doonista ilaa waxaa weeyaan inaad quduus ahaataan oo aad sino ka fogaataan in midkiin kastaaba garto siduu weelkiisa ugu hayn lahaa quduusnaan iyo maamuus mana aha inuu habmadda damaca xaaraanta ku socdo sida dadkaan ila aqoonin inaan ninna xadgudbin oo walaalkiis xaalkan ku xumayn maxaa yeelay rabbigu waa mid ka aarguda waxyaalahan oo dhan sidaannu mar hore idinku dignay oo idinku sii sheegnay waayo ilaa wasakhnimo inooguma yeedhin laakiin wuxuu inoogu yeedhay quduusnaan sidaa daraaddeed kii diidaa dad ma diido wuxuuse diidaa ilaaha idin siiya ruuxiisa quduuska laakiinse xagga jacaylka walaalaha loo qabo uma aad baanideen in wax laydiin soo qoro maxaa yeelay idinka qudhiinnaba ilaah baa idin baray in midkiinba midka kale jeclaado waayo sidaasaad jeceshiin kulli walaalaha jooga makedoniya oo dhan laakiin waxaannu idinku waalinaynaa walaalayaalow inaad intaas aad uga sii badisaan oo aad u dadaashaan inaad nabdoonaataan oo aad dantiinna ku joogtaan oo aad gacmihiinna ku shaqaysaan sidaannu idinkugu amarnay inaad sida idiin eg ugu socotaan xagga kuwa dibadda jooga oo aydnaan waxba u baahnaan laakiin walaalayaalow dooni mayno inaad jaahil ka ahaataan waxa ku saabsan kuwii dhintay ee waxaannu doonaynaa inaydnaan calool xumaan sida kuwa kale oo aan rajo lahayn waayo haddaynu rumaysannahay in ciise dhintay oo haddana soo sare kacay dee sidaasoo kalea kuwii ciise rumaysnaa oo dhintay ilaa la keeni doonaa isaga waayo tan waxaannu idinku leenahay erayga rabbiga in kuweenna nool oo hadhaa ilaa imaatinka rabbiga sinaba oogama hormari doono kuwii dhintay maxaa yeelay rabbiga qudhiisu samaduu kala soo degi doonaa qaylo iyo codka malaa'igta sare iyo buunka ilaah kolkaasay kuwii masiixa rumaystaa oo dhintay horta soo sare kici doonaan dabadeedna kuweenna nool oo hadha ayaa iyaga kor loola qaadi doonaa daruuraha dhexdooda inaynu rabbiga hawada kula kulanno oo sidaasaynu rabbiga weligeen ula joogi doonnaa sidaas daraaddeed hadalladan midkiinba midka kale ha ugu qalbi qaboojiyo